waxaa sare u ka xoogan laga dareemayaa qiimaha la iibiye yaanyada suuqyada magaalada beledweyn yaanyada oo markii hore laga keeni jiray deegaanada iyo tuulooyinka hoos yimaada magaalada beledweyn ayaa waxaa saameyn u geysatay fatahaadii iyo roobabkii da-ay qaar ka mida ganacsatada iibiye yaanyada ayaa raadiyo beerlo uga waramay sare u kaca yaanyada maxaa ka mid ah ganacsatada yaanyada iibiso yaanyada qaali waa labadan beri meelihii laga keeni jiray roobabka da-een jeegloo kale laga keeni jiray biyiyaana xiray sarkac saa'id ahaa ka jira yaanyada beeraha yaanyada ka bax jirti fatahaadiyaa saameey labaatankii santi lix xabo labaatankii santi lix baa la gadaa qorqoraa toban doolar labaatan iyo shan sarkac saa'id oo jira roobka iyo fatahaadta oo dhaca saameeyeen maxaa rajeynaynaa inay noo soo raqiisi doonto beeraha buladweyne yaanyada ka bax jirta maxaa saameeysa fatahaadtii maxaa ka mid ah ganacsatada suuqa daraawiishta sarukaca ku yimid yaanyada run ahaantii sarukacaadu balaaran ayaa ku yimid yaanyada sarukacaasina waxaa sabab u ah fatahaadii labada mar kusoo noqotay magaalada beledweyn yaanyadii iyadoo la abuuray ayay fatahaad magaalada timid fatahaadii intay lasan imaan ka hor ayaa yaanyadii lasoo gooyey iyadoo casaan ama cadaan ah oo aan weli bislaanin oo waqti aad u badan ay u dhiman tahay markii ay bislaatana qaali ayay noqotay halkaa gasaca yaanyada gasaca canaboorada la gadayo sideed doolar awalna ay ahaa jirtay lix doolar shan doolar afar doolar meelahaas halka tanagana uu yahay labaatan iyo afar doolar hadda xilligan la taagan yahay awalna uu ahaa toban iyo saddex doolar toban doolar ilaa toban iyo shan doolar meelahaas hase ahaatan yahay guduud ah ma aha waayaaya casaan ah oo cadaan ah oo beerihi ayaduusan bislaanin laga soo guray yaanyadana ayaa awal waxay nooga imaan jirtay tieglow tieglowna waa dhiiqo biyaa galay roobaa ku da-ay oo weli maanan la abuurin beerihii weli ma la abuurin tan magaaladana fatahaadii ayaa dhibaato iyo saameyn aad xooga u geysatay yaanyada markasaasi sare ukac u noqotay sare ukac aad u balaaran ayaa ka jira fatahaadii kadib yaanyadii sare u kac badan ayaa ku yimid yaanyadii oo nadiifa oo bislaatay ayaa la keeni jiray laakiin fatahaadii kadib maadaama dadka beeraleyda ay kala soo cabsanayeen in beerta ay biyo ka galaan yaanyadii oo waqtigeedii dhammaanin oona si fiican u bislaanin ayaa suuqa la keenay fatahaad kadib naayadii sarukac badan ayaa ku yimid dhoofintii xataa oo hore loo dhoofin jiray nusqaan badanaa ku imaaday sababtoo markii horeento waxaa loo dhoofin jiray gaalkacayo iyo dhulalkan kaleento dariskeena ah laakiin fatahaad kadib xataa dhoofintii maxaala sarukac ayaa ku imaaday markii horeento gasaca yaanyada wuxuu ahaa shan doolar iyo meelahaas hadda gasac yaanyada waa sideed doolar iyo bar tanika toban doolar iska ah hadda wuxuu maraya laatay afar doolar yaanyada waxaa waaye saruukac badanaa ku imaaday dadka sidoo hore tataa uma isticmaalaan had sababtoo ah inta la dhoofinaya inta magaaladii maxaa la dhahaa lagu gadaay waa laysku keeni waayey sare ukaca yaanyada ayaa waxaa saameyn kala kulmay dadka danyarta ee miisaska ku leh xaafadaha iyo xarumaha barakacyaasha ee magaalada beledweyn